Wasaaradda Gaadiidka, Cirka iyo Dhulka Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed ayaa magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ka bilowday diiwaangelinta gaadiidka rayidka taasi oo qayb ka qaadan karta xoojinta amniga. Munaasabadda lagu daahfuray ee diiwaangelinta gaadiidka waxaa ka qayb galay guddoomiyaha Baraawe, saraakiisha amniga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Guddoomiyaha magaalada Baraawe Mudane Cumar Sheikh Cabdi Shafaani ayaa ka waramaya waxyaabaha looga baahan yahay gaadiidleyda.
xafiiska cusub ee waaxda gaadiidka rayidka ee runtii oo laga hirgeliyey magaalada baraawe caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed shaqadeeda ay noqon doonto insha allahu tacaala hadduu ilaahay karaalo shaqada talismataaraha iyo buugga iyo taargada ee cusub oo maanaa dadka deegaanka runtii maanaa oo qaadan doonaan hadduu ilaahay karaalo laamaha amnigana insha allahu tacaala waxaan faraynaa inaan la shaqeeyaan xafiiska sida tooska ah oo maanta oo maanaa oo loo dhaqangeliyey Ee, ilaahay idinkiina waxaan rajaynaynaa shacabkana waxaan kula dardaarmaynaa idinkoo sharciga oo gaadiga aad qaadan doontaan hadduu ilaahay karaalo hadday noqoto mana tirismataaro hadday noqon doonto mana buugga hadday noqon laheeday mana taargada sida officiala maanta maanaa waxaa loogu diiwaangeli maanaa waxaa loo maanaa loo furay xafiiskeeda cusub ee degmada baraawe maadaama maanaa wasaaradda gaadiidka ee koonfur galbeed ay bilowday shaqadii xafiisyadii oo mana oo dowlad goboleedka xafiiskeeda labaad oo maanta laga furay ee degmada baraawe marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa shacabka ee guud ahaanba degmada baraawe ku dhaqan iyo nabaaxigeeda inay maanaa laga bilaabo maanta wixii ka dambeedo baawur walba waxaan maanaa ka rajaynaynaa inay sharcigeeda ugu dhammaystirnaado sharcigeedana qaadan doonto hadduu ilaahay karaa loqdo shacabkana waxaan kula dardaarmaynaa yaa laga caajizin oo sharciga adaa kuu dan ah inaad qaadatid adaa kugu waajib ah inaad maanaa wax walba aad samaysid laakiin haddaad aragtid gaarigaaga asoo sharci lahayn oo iska socdo laamaha amniga shaqadooda ayagaa qaban doonaan laakiin muhiimaddu waxay tahay adoo maanaa laamaha amniga ku soo raadinin ee wasaaraddii ku soo raadinin degmo ku soo raadinin adoo si sharci ah u imaadid xafiiskaaga imaamna xafiiska a imaadid iska diiwaangelisid gaarigaaga wuxuu yahay ee, hadduu tarismataaro leeyahay haddii taarga ah, mana oo lahaa laha haddii wax walba oo noqon lahaydaba inaad si sharci u dhammaystiran aad u qaadatid adna maanaa waddadan iyo nidaamkeed iyo maanaa si wanaagsan aad u martid insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa shacabka inay maanaa hadalkayga markay maqlaan inay maanaa oo isku soo diiwaangelin doonaan ilaahay idinka insha allahu tacaala laamaha amniga anaga ay- aaday u mahadsan yihiin maadaama mar walba maanaa u maanaa u taagan yihiin sida degmadan horumarkeeda iyo shaqooyinkeeda wanaagsan runtii maanaa oo u qaban lahaayeen Diiwaangelinta gaadiidka ayaa loogu talagalay in lagu yareeyo shilalka inta badan ka dhex dhaco gaadiidleyda iyo sugidda amniga sidii looga shaqayn lahaa.